asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha lah wada nagala xidhiidhay waxaana wanaagsan ayaad leenahay meel kasta oo dal iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga soomaaliya sbrenews com kuna soo dhawaada warar wixii dalkii dibaddu aan idinka heni habeenkan caawa ah warkana waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo maxamed xasan daacada qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waxa uu dukreeto madaxweyne ku magacaabay guddida qabanqaabada xuska sideed iyo tobanka mey gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiya ayaa maanta mar uu la hadlayay shabakada caalamiga somalia sbrenews com waxa uu ka hadlay halka ay marayso howlihii qabanqaabada shirweynaha xisbigaasi guddida wanaag faris iyo xumaan reebisi ee somalilan ayaa iyaguna maanta waxa ay doorteen hogaan cusub oo hogaamiya guddidaasi xisbiyada mucaaradka ayaa si kululu dhaliilay tallaabadii ay xukuumadda somalilan albaabada iskugu dhufatay xaruntii wargeyska madaxa bannaan ee haatuf waxaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somalilan kulan lagu lafaguurayey baahiyaha la deriska ah dalada naafada ee somalilan iyo doorkii ay ka ciyaari lahayd wasaaradda warfaafintu ku wacyigelinta bulshada duruufahaas la deriska ah dadka naafada ee dalka dadka danyarta ah ee iyaguna ku ganacsada suuqa gobanib ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey duruufahooda ganacsi iyo caqabadaha hortaagan waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey hoteelka tarxiis ee magaalada hargeysa lagaga hadlayey xalinta khilaafaadka ka dhexdhaca bulshada intaasi waa qaar ka tirsan wararkii dal iyo dibad baan idinka heliy habeenkan caawa imakana kusoo dhawaada warkaygii of madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waxa uu dukreeto madaxweyne ku magacaabay guddida qabanqaabada xuska sideed tobanka mey oo uu guddoomiye u yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan mudane cali maxamed waracadde war-saxaafadeedkuna uu ku saxaaxan yahay afhayeenka madaxtooyada axmed salmaan duxul soona gaadhay shabakada caalamiga somalia sprenews com ayaa waxaa xubna ka ah saddex iyo toban xubnood oo iskugu jira wasiiro xildhibaanan iyo qaar ka mida ururada jilayaasha aan dowliga ahayn ee ka howlgala somalilan digreetada ayaa madaxweynuhu aanu ku soo daray xisbiyada mucaaradka xubno u matala qabanqaabada xuska sideed tobanka mey maadaama ay tahay maalin qaran madaxweynuhu waxa uu digreetadan ku yidhi sida aad la socotaan waxa fooday nagu soo haya haddii eeba idmo xuska sanad guurada saddex iyo labaatanaad ee maalinta qaranimada somalilan ee sideed tobanka mey maalintaas oo mudan xus iyo xusuus gaar ah sidaas darteed waxa aan mas-uuliyiinta qoraalkan sida tooska ah ugu socdo u magacaabay guddida heer qaran ee qabanqaabada xuska sanad guurada saddex iyo labaatanaad ee maalinta qaranimada jamhuuriyadda somalilan ee sideed tobanka mey haddaba waxaan guddida qabanqaabada ka rajaynaya inay xil qarannimo iska saari doonaan xuska maalinta sideed tobanka mey oo mudan qadarin gaar ah sidoo kale maamulada gobolada iyo degmooyinka waxa aan farayaa inay guddidan gacan buuxda ku siiyaan gudashada hawshan xubnaha guddida ee madaxweynuhu magacaabay ayaa kala ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan oo ah guddoomiye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiirka wasaaradda dibudejinta wasiirka wasaaradda dhalinyada ciyaaraha iyo dalxiiska wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaardiinta wasiirka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dadka laga tirada badan yahay maayarka caasimada hargeysa xildhibaan axmed maxamed diiriya nacnac mudane cabdilaahi jaamac ismaan geeljire iyo ugu dambayntii xubin ka mid ah isutaga dallada hay-adaha aan dowliga ahayn ee loo yaqaano sosof gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga dalada dalka haya ee kulmiye jaamac shabeel ayaa maanta ka warbixiyey halka ay marayso howlihii qabanqaabada shirweynaha guud ee xisbigaasi jaamac shabeel oo maanta la hadlayay shabakada caalamiga somalia sprenews com ayaa waraysi aan la yeeshay waxaan ugu horreyn weydiiyey bal halka ay marayso howlihii qabanqaabada ee shirweynaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayay somalilan dibadhacyo fara badanna ay ku yimaadeen waxaanuu yidhi
hawshii imika beelabsiba maraysaa waa lasoo dhadhawaatay caqabadii horreysay oo adkeyd waa laga soo gudbay kole marka jarjar laga digay mid kale loo degamana way leedahay hawsheeda iyo dhibteeda way leedahay waayo meel walba dad baa jooga kala aragti duwan oo waxna dhex ka dhexeeyaanoo dacitaay ina qaybsada waxa ka dhexeeyana laakiin se waa ka fududahay sidani tii hore way ka fududahay mala qaadanaysa wakti dheer iminka inta hadhay marka waxay jeeda inuu iminka weyn wixii ka dambeeya usan ku qabsoomaya
waxaa maanta dagaal gacan ka hadal ahi dhex maray maarayaha telefishinka qaranka somalilan iyo mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta isagoo oo dagaalkaasi ka dhacay gudaha xafiiska maarayaha ee ku dhex yaala xayndaabka wasaaradda dagaalkan ayaa bilaabmay kadib markii uu maarayuhu dhowaan soo saaray amaro uu lacago guna ah kaga joojinayo xubno shaqaalaha wasaaradda ka tirsan oo uu ku tuhmayo inay si gaar ah ula safan yihiin wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo ay si weyn isu hayaan maareeyaha xubinta shaqaalaha ee maareeyaha la dagaalamay ayaa ah weriye saleebaan haybe lambod oo ka tirsan howlwadeenada firfircoone ee wasaaradda oo muddo badan ka soo shaqaynayay wasaaradda sida ay sheegeen wararka ay helayso shabakada caalamiga somaali diaspora news dot com waxaa dagaalkani bilaabmay markii uu weriye saleebaan haybe lambod isku dayay inuu maarayaha weydiiyo sababaha lacagtiisii uu uga jaray balse maareeyaha ayaa su-aashaas kaga jawaabay hadal qaloocan oo uu iskaga indhatirayo xaqdarada uu ku hayo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta qaar ahaana kuwa telefishinka inyar kadib markii xafiiska maareeyaha la iskula jiray ayaa uu labada nin hadalku ka kululaaday waxaana lagu war helay dagaal xoogan oo xafiiska dhexdiisa ka socda iyadoo shaqaalaha wasaaraddu ay kala ladqabeeyeen wariyaha iyo maareeyaha dagaalka ayaa la sheegay inuu ku koobnaa feedho la isweydaarsaday gaar ahaana waxaa wejiga maarayaha ku dhacay dhowr feedho oo miisaan leh mana jirin wax dhaawac weyn ah ama khasaare halkaasi ka dhacay maareeyaha ayaa intaas kadib dalbaday in la xidho weriyaha balse in yar kadib ayuu haddana ka walaacay inuu xidho waxaana uu haatan weriye salebaan si xor ah u dhex jooga xarunta wasaaradda warfaafinta ee uu ka tirsan yahay dagaalkan ayaa si weyn looga hadal hayaa xarunta wasaaradda warfaafinta waxaana inta badan shaqaalaha wasaaraddu ay habadyo u dirayaan wariyaha xaqdarada ka dagaalamay maadaama shaqaalaha intooda badana ay si weyn uga soo horjeedaan maarayaha telefishinka qaranka mudane khadar cali gaas ma aha saleebaan oo keliya cidda xaqdarada ka tirsanaysa balse waxaa jira shaqaalo tiro badan oo dhibkan oo kale ka tirsanaya maarayaha balse wax tallaabo ah aan qaadin waxaana uu taas kaga jawaabay maareeyuhu inuu lacagaha ka jaro dhammaanba shaqaalaha uu ku tuhmayo inay la safan yihiin wasiir cukuse wasiir cukuse ayaa isagu dusha ka taawanaya dhibaatada lagu hayo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waxaana ay taasi ku keentay in maarey inuu maareeya khadar cali gaas uu siduu doono ugu takrifalo xuquuqda shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee uu mas-uulka ka yahay xisbiga mucaaradka ee wataniga ayaa maanta si adag uga hadlay xadhigga wargeyska haatuf oo shalay galab ay xukuumaddu xidhay islamarkaana xaruntii wargeyska la wareegeen ciidamo boolis ahi tallaabadaas oo ay ku tilmaameen nasiib nasiib darro qaran oo ku habsatay dalka somalilan haddii xukuumaddii ku tacadiyeyso saxaafadii madaxa bannaanayd gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin seed ayaa tilmaamay in tallaabadaasi aanay ahayn mid laga filayay xukuumadda madaxweyne siilaanyo marka loo eego kaalinta ay ku lahayd warbaahinta somalilan in xisbiga kulmiya ku soo baxo doorashadii ay guusha ku raacday laakiin taa beddelkeeda waxa uu sheegay inay soo noqnoqotay tacadiga ay xukuumadda madaxweyne siilaanyo kula kacayso warbaahinta madaxa bannaan ee somalilan waxaana uu gudoomiyuhu madaxda xisbiga muxaafadka ee kulmiye dib u xasuusiyey kaalintii ay saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan ka soo qaadatay sidii uu madaxweyne siilaanyo kursiga u hanan lahaa isaga oo intaas gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga wadani raaciyey in haddii qofku uu nidaamka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku gafo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi karo dhinaca kalena xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridkee wadani maxamed cabdilaahi urcabdi ayaa sheegay in xukuumadda ayaa xukuumadda ku dhaliilay sida ay ula dhaqmaysa islamarkaana u burburinaysa xorriyatul qowlka hadalkan waxa uu ka sheegay mar uu shir jira ay ku qabtay maanta magaalada hargeysa xisbiga wadani wuxuu soo jeedinayaa in si deg dega xorriyadoodii loogu soo celiyo wargeyskii hubaal iyo wargeyska jabuuriya labadaba xukuumad haatif aasif iyo haatif inay si deg dega ugu soo celiso xorriyadoodii labadaba wargeyskaa hubaal oo isagana inta muddo loo cagajugleeyo weliba raggii magaraysa dhagarta ka geystay wax joogtayna la dallacsiiyeyna waxaanu leenahay iyadana deg deg xorriyaddiisi a ugu soo celiso haatifoo shalay si indhala-aana ciidan loo duldhigay oo albaabada loo laabay oo dhib badan la gaarsiiyeyna si deg degaa xukuumaddu ha u furto hana raacdo shuruucda dalka waxaana ay leeyihiin maxkamad baanu ka soo qaadanay shuruucda dalku waxa fiican in siduu yahay loo raaco haddii bini aadmigu qalad sameeyo waa in lagu caddeeya waxaa la leeyahay cid baan wax laga qoray wargeysyadu waxa ay u joogaan iyo iyo heedaha madaxa bannaan ee tifiyadu inay wax ka sheegaan xukuumadda oo wixii jira ay ummadda u tabiyaan ummadii haa indhaha isku qabsada cid wax idiin sheegtaa ma jirayso ayaa laidi leeyahay annaguna waxaanu leenahay waa la sheegayaa waa la hadlayaa awood lagu xidhiira xukuumaddu uma laha laakiin waxay xaq u leedahay wixii uu qofku qoro in la ydhaa caddee
waxaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta kulan ballaaran oo lagaga hadlayay sida ay wasaaradda warfaafintu u samayn lahayd wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu hogo tusaaleynayo muhiimada ay leedahay muhiimada ay leedahay daryeelka naafada qaranka waxaana kulankaas ka soo qayb galay badiba madaxda wasaaradda shaqaalaha shaqaalaweynaha wasaaraddaasi iyo saraakiil ka socotay dalada heer qaran ee naafada dalka ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay mawliid maxamed odanwaa oo ah dadka aragga naafada ka ah kana tirsan wariyayaasha wasaaradda warfaafinta isaga oo isbarbardhig ku sameeyey habkii loola dhaqmi jiray dadka naafada ah wakhtiga maanta iyo naafada ah wakhtigii hore iyo ta maanta kolley noloshaasunbay ahayd oo dee waxaa loo baahnaa qof furaya ee raraya aroorinaya fulinaya shubay saa darteed baa dabeetana la odhan jiray lix lixaad baa jira inkastoona anagu islaamin malaa lix lixaad baa jira laakiin aan islee xubin kastoo malaa ka mid ah biniaadamka ilaahay siiya welxa wuxuunba malaa waqtigaa laga soo qaadi jiray marma leeya dee inta lagu ordo oo ah caga bagiila lagu dhiciyo inta wax lagu qabsado ah gacmaha iyo inta xulwaan laakiin xataa maskaxdii oo ta ugu muhiimsan laguma dari jirin ilaahay maadi maanta waqtigii dee horta lama joogo aqoon baa runtii soo kordhay oo la gaadhay technology maanta casriya baa jira oo runtii qof walba u saamaxaya inuu noloshii ka qayb qaato run ahaantiina aan isleeyahay wax badan bay ka bedeshiye wakhtigaa hore waxaa kaloo isaguna kulankaasi ka hadlay agaasimaha dalladda naafada khadar cali xasan oo sheegay waxyaabaha ay dalladani u baahan tahay faahfaahinna ka bixiyey habsami u socodka siyaasadda laga sugayo in ay ansixiyaha madaxweynaha iyo golaha wasiirada somalilan oo waxaa og tihiin xagga waxbarashada oo kale reerku markuu uu dhalo dadka qiyaas aanu ku samaynay ama qiimeyn aanu ku samaynay xagga waxbarashada dadka naafada ah way hooseeyaan aad bay uga hooseeyaan dadka kale sababta ay u hooseeyaan waxa weeye marka reerku haddii uu dhalo saddex caruura ama afar ama shanba uu dhalo markaa uu yahay mid ama laba ka mida ay naafe yihiin dadkeenna oo u badan dad aan wax badan haysanin iskuulka marka loo diro qofka naafada hee yare carruurta ay wuxuu u baahan yahay kaalmo kaalmo ama gargaar dheeraada oo uu ku gaadho iskuul wuxuu u baahan yahay kaabad uu ka kori karo wuxuu u baahan yahay wax sii qaada ama facilities uu meesha ku gaari karo iskuulka wuxuu u baahan yahay kursi ku haboon uu ku fadhiisan karo waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdirashiid jibriil yuusuf oo sheegay in ay wasaaradda ka tirsan yihiin naafo badan oo ka qayba shaqaalaha waxaa ka mid a wasaaradda warfaafinta runtii shaqaalo badan aan oran karo waa wasaaradda warfaafinta keliya ee ay ka shaqeeyaan shaqaale aragga ka naafa oo iminka mawlid ba halkan la jooga waxaa kaloo jira inan kaloo abwaana oo aanu sanadka isna qaadano ka mida abwaanada oo isaguna ah dadkan arag ka naafa laakiinse aan dee xubnihiisa kaloo dhanooyin sidoo kalena wax soo saar badan wasaaradda kusoo kordhiyo dhinaca gabayada iyo fanka ku saabsan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay mareyaha telefishinka qaranka khadar xasan cali gaas oo sharaxay in wixii ilaahay uu keeno aan marnaba la dhaafi karin iyaguna ay qayb haatan ka yihiin wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta kana howlgala inay wadamadeenu yihiin meelaha ugu dambeeya inkastoo siyaasadda xukuumadda madaxweyne axmed maxamuud siiraanya ay tahay in kor loo qaado oo wacyigelin badan laga sameeyo xuquuqda dadka naafada ah taasi iyadoo laga duulayo ayaa la amray wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda in la shaqaalaysiiyo qof ama laba qof oo wasaarad walba ay ka dhex muuqdaan iyadoon sidaa agaasimaha guud sheegay aan imtixaan lagu xidhin dadka ganacsatada suuqa khudaarta ee goboniba ayaa maanta ka xog waramay duruufaha kala duwan la dariska ah howlahooda ganacsi marwa nimco muuse jaamac ayaa ka hadashay sida ay haatan tahay xaaladooda ganacsi gaar ahaana muuska oo ay ka ganacsato bismillaah magacaygu waa nimco muuse jaamac oo muuska waa run oo suuqan fadhiya muusley baan ahay muuska haddii aan warbixin idin kasi muuska wuxuu nooga yimaadaa etoobiya iyo muqdisho inkastuu kii xamar imka naga go-ay etoobiya badanka nooga yimaado muuskan bushiqiisu wuu badan yahay khasaarihiisu wuu badan yahay adugu xilliga qabowahoo kale ayaan ka helnaa xilliga kulaylka uu shuurooba u karsama ma garanaysaan qaalina waa la noogu keenaa marka khasaarihii hore waxba ma soo celiyay laakiin markaasaan wax ka dhex cunnaa inta kale waan iskaga dhex jirnaa sidoo kale tamaandhadoo kale maxaa ahaaday basasha iyo baradhada iyo maxaa ahayd kaabashka iyo waxyaabaha noocaas ah khudradda sideedaba khasaariyo faa'iido way wada leeyihin ma ogtahay ka khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda marka aad eegto faa'iidadeeda badan baan filayaa anagu hadda ayoo kale marka xilligaa gaadho horta wuu marka roobroobkao kale wuu nagu barqdayaan waanu nagu bislaadaa hadhasa yeeshte caruuraan ku kori waan ku qabnaa faa'iido oo iskuulaanu ka bixinaa darsadaanu ka bixinaa masaariifta dhan baan reerka magacayga anigu ku bilaabay waxaa yidhahdaa sayid xabsigeedi waxaan ibiyaa muus etoobiya ka yimaadaa xamar buu ka yimaadaa owl wuxuu noogu yimi jiray kun iyo laba boqol imihoo laba kun iyo afar boqol afarta midna laga siiyaa xalaaxadda annaga waxay nagu taagan tahay toddoba boqol iyo konton shilin shan boqol baan dubur siinaa in waanu daadinaa u bushaqaar aqal lixdan doolar aan ku jirnaa awlaad baanu haysanaa wax alle waxaanu ka qabnay waxaan ka faa'iidna ma garanay waa soconnaa uun islaamis ka socdoon baanu nahaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey hoteelka dalxiisa magaalada hargeysa kulan lagaga hadlayay xalinta khilaafaadka oo ay soo kasoo qayb galeen shan iyo labaatan xunood oo ka kala socday xaafa xaafadaha magaalada hargeysa waxaana halkaasi ka hadlay mudane cabdiraxmaan ismaaciil cabdi oo ah khabiirkii bixinayay tababarka waxaana uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyey hanaanka loo marayo xalinta khilaafaadka bulshada ka jecdhaca waxaanu yidhi iyo khilaafaadka sanuucu yahayba sidii maaragtay loo xalili lahaa taas oo mar kastaba qodobka ugu muhiimsan ee laga maarmaanka ay tahay in cadaalad lagu wada ay laga maarmaan tahay isagoon u xaqlinin kanaa ku xiga kanaa kula qaraabaa kanaa wax ku siiyey isaga oo isla markiina wax alla waxa caqliga iyo diinta iyo axaadiistu ay diidaysa ee xun marka arrin la gudagelayo amba khilaaf la samaynayo uu ka feejignaado qof kasta oo inaga inaga mida amba koox kasta oo inaga inaga midi marka ay khilaafaad xalilayso dhanka kalena mudane cabdiraxmaan waxa uu soo jeediyey bulshada somalilan inay ka taxadiraan hannaanka ay u marayaan xalinta khilaafaadka bulshada iyo waxyaabaha keena inta badan isla markiina dadka labada dhinacba si daacadnimo ah oo ilaahay dee ayaa ku arkaye aada mar walba u maamushaan isla markiina cuduradii meesha yaalla iyo khilaafaad si niyad sami ah lagu dhammeeyo oo ugu bayn lagu xalilo ma garanaysa gebagabo wanaagsan oo labada dhinacba ay raalli ka yihiin ilaa lagaba yaabo arrimaha xalilka xalalka qaarkood inay gaadhaba wanaagga meesha ka dhashay iyo khilaafkaas sida wanaagsan in loo xalilo awgeed in godob reeb waxa la yidhaahdoba yacni ay soo gasho oo qolaba qoladii kale ay xiisayso yidhaahaan inan baanu ku siinayna iyo inan baanu idin siinayna marka halkaasaa la doonaynaa ka miisaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
gudida wanaag farisi iyo xumaa reebisi ee somalilan ayaa shay jiraado ay maanta ku qabteen xaruntooda magaalada hargeysa waxa ay ku shaaciyeen hoggaan cusub oo ay doorteen kadib markii dhowaan xilkii iyo xubinnimadii guddidaasba ka xayuubiyeen gudoomiyihii hore oo ay ku eedeeyey inuu bulshada soo dhex dhigay masalo diineed oo khilaaf dhalisay guddidu waxaa kaloo ay xilkiisii u cusboonaysiiyeen gudoomiyaha golaha shuurada ee guddida wanaag faris iyo xumaan reebisi ee somalilan iyagoo dadweynaha iyo xukuumadana ka codsaday in sidii ay ula shaqayn jireen iyo si ka fiicanba ay ula sii shaqeeyaan sheekh awil xuseen cali gudoomiye ku-xigeenka guddida wanaag farista iyo xumaan reebista oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururkoodu uu dhisnaa muddo afar iyo toban sana ah islamarkaana ay xarumaha gobolada dalka ku leeyihiin ilaa iyo koob iyo labaatan xarumood kuwaas oo u adeega bulshada islamarkaana ku dhiirigeliya dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamku ina farayso waxaan raacin lahaa ururkan guddida wanaag farista iyo xumaan reebistu sida aad la socotaan waa urur ballaaran kana furan dhammaan gobollada dalka somalilan shaqada uu hayaano ay tahay waxaan la yidhaha fawaaxiska iyo nabadgelyada sidii uu uga shaqayn lahaa afar iyo toban sanana imakusiyey inta halkan aad ku arkaysaan mooye xafiis wal oo uu ka furan yahay gobolladana ilaa koob iyo labaatan xafiis baa ka furan oo sidan oo kale ah oo baahsan oo dhammaan gobollada nooga furan sida yadana u shaqaynayo guddoomiye xafiis walibana uu leeyahay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisii siiba sidan aan uu dhisan oo kale uu dhisan yahay sidaa darteed ummadda ayaa nala shaqaysa ummadda ayaana caawisa ummadda ayaana garab gasha dowladda dowladduna waxayna siisaa gacanta maaragtay aan wax ku qabanno ayay nagu taageertaa sida gulayskoo kale sida maaragtay wasaaradda awqaaftoo kale oo iyana gacan weynna siisa iyo talooyinka aanu ka qaadanno dhammaan ummaddu saasa ayaanu isugu xidhannahay siiba weliba dowladdan imika dambe waxay aada iyo aad bay maaragtay noola shaqaysaa waanu aada iyo aad way nooga wanaagsantahay dawladii hore way noo dhiga nugushahay wax allaale wixii aanu qabanayno maaragtay way naga gacan siisaa iyadana aada iyo aad baanu u mahadinaynaa gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla oo ah guddoomiyaha cusub ee guddida wanaag farista iyo xumaan reebista waxaanu bulshada somalilan u soo jeediyey in ay guddidoodu uga baahan yihiin taageero islamarkaana ay ku garab galaan shaqada khayriga ah ee ay ummadda u hayaan kan wuxuu masalaa masarkii badbaadada ummadda ayuu masalaa waxaana ka codsanaynaa xukuumadda sideeda wanaagsan ee niyad wanaagga leh inoola shaqayso inay noola shaqayso khaasatan booliiska amniga siduu u dhan yahay hayadihiisa iyo wasaaradda awqaafta maxaakimta kadalik waxaan ka codsanaynaa weliba dawladda iyo dadka garyaqaanada ah in la daayaa oo la joojiyaa ninka inta lagu xukumay ilaahay qofka caaya iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaya iyo malaa'igta caaya kharij aan ilma la wey diinta uu ka baxay ninka isagaa marka la xukumo xukunka xabsiga xarigga waa loo iibiyaa ogaada qofka u iibiyo waad ka xun tahay ninkaas gudoomiyaha shirkada korontada leydhka ee ka ismaaciil cabdi xasan cagaw ayaa ka hadlay khatarta iyo halista ka dhalan karta awooda korontada iyo leydhka xilliga roobka oo haatan la galay iyo waxyeelada uu soo gaarsiin karo bulshada haddii aanay ka feejignaanin guddoomiyahani waxa uu sheegay in kadib markii ay ciladi la soo daristay warshada xoogga korontada ee dowladda ay shirkad ahaan isku xilqaameen sidii ay adeega leydhka u gaarsiin lahaayeen goobaha dowladda sida cisbitaalada iyo bulshada inteeda kale ee u baahan annaga ka ahaan waa shirkadda kolley ugu weyn culayska iyadoo shirkadaha oo dhan ay soo fuuleen culaysyadii dadkii waxaanu isku daynay inaanu dadkii aanay ay dab helaan oo maaragtay aanu xalino waxaa ka mida meelihii dowladda in aanu maaragtay dee gaarsiino sida dhakhtarkii militariga sida meelihii o dhan de inay wixii adeegii ay qaban jirtay maadaamaanu dee dadkii ka mid ahayn dadkii aanu nahay dee dadkii maaragtay deila dowladdiiyo dadka waa isku daynaan wixii aanu xallin karayna aanu xallin aanu isku daynay kolley dhammaan shirkaduna waxay ka dhammaan shirkadaha kale ee dee leerka shidoo dhanna mid waliba inuu dhinaciisa maaragtay isxil qabo wixii uu qaadi karayo wixii uu xallin karayo uu xalliyo dowladduna dee kolley hawsha ay ku howlan tahay waxaa laga yaabaa insha allahu inay iyaduna maaragtay xalliso dee kolley waqti iyo hawl iyo dee way u geliyeen aad iyo aadna waan ugu ammaanayaa gudoomiyaha shirkada ka ismaaciil cabdi xasan waxaa kaloo uu jawaab ka bixiyey cabasho ka soo yeedhay dadweyne doonayay in shirkadoodu adeega leydhka u geliso guryahooda oo ay shuruuda ku xidheen waxaa jirta kolley annagu dee wax shuruudahoo oo badan shuruudda lacagta waxaanu isniri dee dowladdu maadaama oo dee warshadii markay shidaysay annagu waxabaanu sirtay dowladda in ay maalmihii hore waxaanu sidii xalku inay dowladda lacagteedii iska soo bixiyaan ay iska soo kaleergarayaan qofku si aan hadhow aan loo odhin dee meeshii baan laga qaaday laakiin markii dee sidaa laga dhawaajiyey kolle ay meeshiiba xidhantay dee dadkii waanu u fasaxnay inay dadku dee dadkii loo geliyo laakiin marka hore waanu bilaa shuruud in lagu geliyo waanu imika ku fasaxnay laakiin marka hore waxaanu isku daynay inaanu dee maaragtay dowladda lacagtii dadku ay ku lahaayeen dadka lagu lahaa ay bixiyaan wax shuruud oo kale kumaanaan xidhin gudoomiyaha shirkada ka waxa uu gabagabadii bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan khataraha leydhku u dhaliyo xilli roobaadka roobaadkana dee waa ogtihiin oo kolley waxa soo noqda amba dab amba dee waxyaaba badan baa soo noqdo dadka horta waxaanu uga diganaa inay maaragtay kolley dee ka feejignaadaan meelaha biraha iyo wixii cillada ay arkaanna ay shirkadda meel kastoo ay joogaan shirkaduhu ay la soo xidhiidhaan ay u sheegaan haddii ay meel dabaysananba arkaananba arkaan ay usoo gudbiyaan annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu maaragtay insha allahu aanu xalino oo aanu maaragtay dee dadkaa ka xalino akhyaarta qiimaalaha wadanagala xidhiidha intaas ayaanu kusoo gabagabaynaa war ruuxii daliyo dibad baan idinka haynay waxaan idinkaga tegay nacdkii hallaasiga lahaa ee shay miro dacar waleexale xogtaana reexa xumtiiyo sheekada waxaan xiise kuu qabay xijin waaye gogoshii ka xaraamay jiifkii saadii xumayse waa anigee saaxiibka yuusuf maxamed ismaaciil oo idin leh
حهوى